maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta soo gebagabaysay dhegaysiga dacwadda loo haysto eedaysane sayid cali macalin daa-uud ee ku saabsan inuu gubay xaaskiisii fadhigan oo ahaa kii saddexaad ayay maxkamaddu maanta fursad ku siisay qareennada difaacayay eedaysane sayid cali maadaama fadhigan kii ka horreeyey ay maxkamaddu dhegaysatay eedeymaha ay soo bandhigaysay xeer ilaalinta ee la xidhiira kiiska marxuum luul cabdicasiis maxkamadda ayaa maanta waxaa la hor keenay markhaatiyaal cusub oo ay ku jiraan dhakhaatiir ka socotay cisbitalka digfeer ee la dhigay dhaawicii marxuumadda ka hor inta aanay geeriyoon sidoo kale waxaa maxkamadda goobjoog ku ahaa ehelada labada dhinac xeraaliye ku-xigeenka dowladda yaxye maxamuud saciid ayaa maxkamadda u sheegay inay soo dhammaystireen wax walba oo ay u arkayeen inuu eedaysanuhu falkani ka dambeeyey wuxuuna codsaday in maxkamaddu raacdo xukunkii ay horay u gaartay maxkamadda gobolka banaadir eedaysanuhu waxa uu ku talagalay si waafaqsan qodobka xeerka ciqaab soomaaliyeed inuu marxuumadda dilo si bareer ah haddaba si loo xaqiijiyo tiirka dilka dilku uu ku dhisan yahay ayaa ah inay jiraan ficillo talagal ah oo ay ka dhalanayaan in tallaabooyin la qaaday ama tallaabooyin la qaaday tiirka ku talagalka ah ayaa cad sababtoo ah waxaa dhex maray muran iyo gacanka hadal isaga oo ka jawaabaya ayuu go-aansaday inuu shidaal doonto kadibna marxuumadda gubo tallaabooyinka uu qaaday oo aan horey usoo sharaxnay wakhtiyo badan oo kala duwan aan soo sharaxnay waxay muujinayaan inuu qorsheeyey kuna talagalay inuu falka dilka aageyso sida ku cad qodobka labaatan saddexaad faqradiisa koowaad xarafkiisa a waxa uu doonayey islamarkaana dhammaan tallaabooyinkaas uu jihriga u gelinayay ama ugu bixinayey inuu gaaro natiijada dilka ah waxaana caddaynaya qodobada aan soo sheegay sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin afcaasha uu sameeyey eedaysanuhu muujinaya tiirka ku talagalka iyo rabitaankiisa waxaan codsanaynaa in eedeysane sayid cali macalin daawuud ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumad luul cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay dhinaca kale abuukaata cali xalane oo ah qareenka difaacayay eedeysane sayid cali ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaymo ah oo muujinaya in sayid cali uu ka dambeeyey dilka xaaskiisa wuxuuna taa beddelkeeda codsaday in xukunkan lagu dabaqo shareecada islaamka eedaysanahana la dhaariyo mar haddii aysan jirin wax caddeeyey dabaqaadda sharciga dabaqaadda sharciga haddii wax lagu arki waayo oo ay dhacdo in aanan la arag sayid cali wuxuu xaq u leeyahay in loo maro shareecada islaamka sababtu waxaa waaye dad muslimiinaan nahay shareecadaan isku raacsan nahay laakiin ereybixinta ama fig ama ama tarjumaadda qodobada qaanuuneed ee noo degsan qofba siyo uu arki karaa laakiin waxa keliya ee nahagayo waa shareecada islaamka ayadaana ehel u ah qawaaniinteenna dalka ayadayna tahay markii shubha ama wax la arki waayo in la raaco waxaan maxkamadda ka codsanaa in xukunkaa dhammaantiis la baabi'iyo in siid cali loo raaco hab shareeco waxaan codsanaynaa in ehelada lul loo baldhigo xagga shareecada oo ay luul cabdicasiis oo ay qaataan dhaar konton ah wixii ka ratibmaayana ay tahay megta taasoo maslaxad u ah qof kasta oo soomaaliyeed oo caam ah eedaysane sayid cali ayaa dhinaciisa maxkamadda ka codsaday in xukunkiisa qaab cadaalada lagu soo gebagabeeyo ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda racfaanka siciid cali maxamed ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda wuxuuna sheegay in dhegaysiga dacwadda kiiskan la soo gebagabeeyey maanta islamarkaana fadhiga soo socda ay maxkamaddu go-aan gaari doonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho